بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى والضحى barqinkii aan ku dhaartu ilaahay yidhi waleyla habeenkaan ku dhaartay idaa sajaa markuu xasilo maa wadacaka kaama tegin rabbuka rabbigaa wamaa qalaa kuumana caroonin walal aakhiratu midda dambe oo aakhirada ah ayaa khayrun laka nabiyow kuu khayr badan minal uulaa midda horoo adduunyada ahay kaaga khayr badanta walasawfa mar dambe ayuu yucdiika ku sii doonaa rabbuka rabbigaa oo fatardaa markaasaad raalli noqon alam yejidka miyuusan ku helin nabiyo miyuusan rabbigaa ku helin yatiiman agoon xaalo aad tahay oo fa'aawaa sow kuma soo dumin oo kuma soo dhoweyn wawajadaka rabbigaa sow kuma helin daallan xaalaad tahay mid baadiyaysan oo fahadda sow kuma hanuunin wawajadaka sow kuma helin rabbigaa caa'ilan xaalo aad tahay mid faqiir ah oo fa aqnaa sow kuma deeqinoo qani kaama dhigin fa amaliyatiima haddaba agoonka falaa taqhar ha qasbin adba adoo agoon ah alla kuu naxariistay wa ama saa'ila kan tuugsanayana falaa tanhar ha canaanan wa amaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisana fa xadid ka sheeke suuraddan sabab nusuul saxiixay leedahay oo jundub ibnu cabdillaahi albajali wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam ayaa xanuunsaday laba habeen markaasuu ama hal habeen hal habeen ama laba habeenuu xanuunsaday oo salaatuleylkii unta soo kaco qur-aanka ku akrin jiray ayuusan u soo kicin islaanaa u timid culimmada gabar islaantaas waxay ku sheegeen inay ahayd waxa weeyaan umu jamiil islaantii abulahab markaasay waxay tidhi yaa muxamed ma araa shaydaanaka ilaa qad tarakaka wallaahi ma arkayo shaydaankii kusoo kici jiro habeenkii kaa dhawaaji jiray inuu kaa tegay un baan dareemaya saasay ku tiri waxyaalaha nabiga lasoo marsiiyayaa dareemeyda marka afxumada fiiri mana aflagaadaynaya dadka noocaasa markay la hadlaan waana xadiis saxiixa sidaas markay dhacday a ilaahay aayaddan suuraddan soo deji ilah wuxuu yihi subxaana waduxaa barqinkiiyaan ku dhaartay barqadii ayaan ku dhaarto ilahi yidhi subxaana waleyla habeenkiiyaan ku dhaartay idaa sajaa markuu xasilo sajaada markuu xasilo habeenku ayaa la yidhahdaa habeenka waxaa xasila waa dadka ilaahay weynaa fadligiisa ka midta maantii odhan qorraxdu soo eedoo loo shaqaynayo habeenkiiya kulli la kala hoyana markaasaa dadku soo nasanayaan habeenku marka marka waxaa xasilaya waa dadka waleyla habeenkaan ku dhaartay idaa sajaa markuu xasilo ama markuu mugdi noqdo labada macnaba waa sawaab labada macnaba waa sawaab oo waa saxiix maa wadacaka kaama tegin labadaas markuu ku dhaartay jawaabulqasamki waa kana shaygii dartiis loo dhaartay maa wadacaka kaama tegin rabbuka rabbigaa wamaa qalaa kumana caroon ee kadaabad wey kaafiradu mana kuu caroon mana kaa tegin ilah wuxuu ihi subxaana walal aakhiratu aakhirada ayaa khayrun laka kaaga khayr badan min aluulaa adduunyada laba macnay ku fasireen culimmadu walal aakhiratu aakhirada oo dambe ayaa khayrun laka kaaga khayr badan min aluulaa midda horoo adduunyada ah oo adduunka iyo aakhirada waxaa kuu khayr badan aakhirada welidaa saas daraaddeeda nabiga sala allahu calay wasalam dadka kan ugu suhdiga badan u ahaa ee adduunyada ka jeestay ee ugu diyaar garowga badan nabigeena suuban sala allahu alay waslam xadiiska saxiixa ah cabdullahi mascuud ka wariyey wuxuu yidhi nabiga meeluu seexday salli yar cawuhu dhigtay markaasuu dhinacii ka qabtay hadhow markuu soo kacay dhinacii oo dhan waxaa ka muuqda raadkii cawda markaasuu rasuulka allow maxaad noogu sheegi weyda aan wax kaa xajinay kan sarartaada sidaas u qabtay markaasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam maa li walidunyaa inamaa mahalii wa mahalu dunyaa ka raakibin dalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakaha maxaa aniga addunya iskaga kaana jira addunya inaan raaxo ka raadiyo isbuuyooyin maxaa igu jira aniga adduunya waxaan ka dhigannahay nin masaafir ah oo geed hoostiis seexday galabtiina ka tegey geed aad galabta ka tegayda ma la sharaxaa waktigaana miyaa la gelshaa haddaba sidaasay adduunya ka dhiganta sidaasu ahaa nabi maxamed sala allahu alay slm aayadda macnahaasuuna maray xaafid ibnu kasiir macno kale uma sheegin laakiin macno kaleo bacdu mufasiriin ay sheegeen waxay tahay nabiyow ilaahay kuma nicin kaamana tegin kumana caroob bal iska badaaya saacadba saacadday ka dambaydo tii hore waa kaaga qayr badanta iska da in lagu nacay oo lagaa tegay taas macnahaasuna iska sawa ilah wuxuu ihi subxaana walasawfa mar dambe ayuu yucdiika ku sii doonaa rabbuka rabbiga waa la xadfay wixii la siinayay litacmiim mafcuulka waa la xadfa marar badan si loo camiimo laakiin ayadda waxaa laga fahmaa qeybteeda dambe fatardaa laga fahmi walasawfa mar dambe ayuu yucdiika ku sii doonaa rabbuka rabbiga maa yurdiika wax ku raalli gareeya wax aad raalli ku noqotood ku qanacdo ayaa rabbigaa ku sii doonaa fatardaa markaasaad raalli noqon waxaana ka mid ah qof ummadiisa ka mid ahoo iimaan ku dhintay intuu naarta ku jiro nabigu raalli noqoma sala allahu calay wasalam ilaa midka ugu dambeya laga soo saaro taasaa ka mid oo shafaacadaa ka mid a waxyaalaha ilaahay siinayo cabdullahi ibni cabbaasna xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi sanad saxiixa waxaa uga sugan inuu yidhi ilaahay jannada wuxuu ku siiyey alfa alfa qasrin fii kulli qasrin maa yenbaqii lahu min alaswaaji walkhida ilaahi weynaa wuxuu nabiga siiyey sala allahu alay slam kun kun kun macnaha waa hal milyan alfa alf haddaad maqasho kun kun macnaha waa hal milyan hal milyan oo sar maahan sagaal boqoloo guri maahan ogow sa boqol kun xataa maaha waa hal milyan oo guri wey oo wada sar ah oon dhagaxna ka dhisnayn ogow ee dahab iyo fida ka dhisan soo ma jeedin guri kastana waxaa jooga zawjooyin iyo adeegayaal loo diyaariyey oo nabi maxamed u ah manaasib ayaa jooga kullu qasr xaafis ibnu katiir sanadku waa saxiixu yidhi weliba arrintaanoo kaleetana waxa weyan caqli laguma ogaa karo marka inay tawqiifitoo nabiga ka maqlay weeye sidaasaa loo fahmaya waa midka la yidhaahdo waxa weya lahu xukmu rafci xadiis nabiga laga maqlay uu ku xuguyo xadiiskaas oo kale taasaa ka mid a ilaah wuxuu yidhi subxaana marka ilaah wuxuu yidhi subxaana alam yajidka yatiima halkan waxaa ilaahay tirtirinayaa nabiga nicmooyinka ilaahay u galay nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam nimcooyinka ilaahay u galay ayuu qayb ka tiri ilaah wuxuu yidhi subxaana alam yejidka sow kuma helin nabi maxamed ow rabbiga yatiiman agoon xaalo aad tahay oo fa-a waa sow kuma soo dumin oo kuma soo dhowey nabiga sala allahu calayh wasalam asagoo caloosha hooyadiis ku jira aabiis dhintay qowlka raajixa asagoo caloosha hooyadiis ku jira ayuu dhintay asaga iyo hooyadiisba waxaa kafaalo qaaday awowgiis cabdilmualib lix sane isagoo jirana hooyadiisaa dhimatay nabiga sala allahu calayh wasalam waa lix jir aabba iyo hooyo midna male qofki ilaahay korinayo wuu koraya haddana awowgiisa kafaalo qaaday oo awalba wax weyn kafaalo qaaday sideed sana markuu jiraan awowgiina waa dhintay awowgii aabba dhan halkaasu ku dhintay markaasuu aabala-aan hooyo la-aan awow la-aan soo bax adeerkiis abu daalibaa u istaagoo kafaalo qaaday oo ilaahay ku duma ilaa afartan sano uu gaaray afartan markuu gaaro loo waxyooda rasuul laga dhigana abu daalib oo diintii tolkiis haystoo gaal ah aa u istaagay inuu ka difaaco tolka ilaa sanadii tobnaad ee bictada uu taagna difaaca nabiga sala allahu alay slam sanadaasuu dhintay abu daalib waxa weyan khadiijana dhimatay waa sanadkii murugada uu noqdo markaasaa cayayaankii iyo waxmaragaratadii kufaarta kusoo yaaceen dhagaxay la dhacaan tuuriyeyn cay iyo dhib markii adeer dhintay markaasna ilaahay markii muddo yar la joogay oo saddex sano la joogay wuxuu u fasaxay inuu hijroodo oo uu aado madiino markaasu ugu diyaariyey muhaajiriin iyo ansaar ansaar oo soo dhaweyday oo hantidooda wax ka siiyey oo naftooda iyo caruurtooda waxay ka difaacaan ka difaacay oo hortiisa ka dagaalamay meel kasta sidaasu ilahay u ilaalinay marka ilaahay hadduu ku dar yeelayo meelna ku dayacmi mayd ilah wuxuu ihi subxaana alam yajidka sow kuma helin rabbigaa nabiyow yatiiman agoon xaalaad tahay oo faaawa sow kuma soo dumin wa wajadaka sow rabbigaa kuma helin daallan xaalaad tahay mid baadiyaysan oo fahadaa sow kuma hanuuni maxaa loola jeedaa waad baadiyaysneed ilaahaa ku hanuuniyey waxa weeyaan loolama jeedo intaan nabi laga dhigin kufaartii quraysheed shirkigay ku sugnaayeenaa nabiga ku sugnaa loolama jeedo weligiisana ma caabudin nabigu sala allahu calayh wasalam qur-aanka iyo sunnadana labadaba sidaasay caddaynayaan inaan nabigu sanad caabudi jirin oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala markuu yidhi faaqim wajhaka faaqim wajhaka lidiini fitrat allahi alatii fadara annaasa calayha laa tabdila likhalqi illah dalika diin lqayim nabiga sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan fitradii ilaahay ku abuuru ku sugnaa fitradii ilaahay ku abuuray uu ku sugnaa nabiga sala allahu calayh wasalam fitradii ilaahay ku abuuray fitradaas ilaahay ku abuuray oo ah tawxiid iyo sunno ayuu nabigu ku sugnaa sala allahu calayh wasalam fitradaasna nabiga sala allahu calayhi wasalam iskama bedelin oo inuusan iska bedelin waxaa saxiix oo ku tusaya nabiga sala allahu alay waslm xadiiskii xala aan akrinay markaan suuratu waxa weyn calaq bilaabaynay ee bukhaari iyo qayrkiis ku yaalla wuxuu ku sugnaa xadiiskaas caaisha waxay tidhi waxyiga marka lagu bilaabayo intaan lagu bilaabin nabiga wuxuu jeclaystay keligiis inuu meel joogo oo uu cibaadaysto alla caabudo keligiis dab buur tago uu alla caabudayo marka taas waxay kutusaydaa fitradii lagu bilaabay oo lagu abuuray nebi maxamed ayuu ku baaqi ahaa weligiis shirkigii iyo sanabkii la caabudayo ma uusan samayn haddaba maxay tahay marka daalantan haddii xadiiskaasuna caddeeyey markii waxyiga lagu bilaabay inuu cibaadaysanayo fitradii lagu abuuray nabigu uu ku sugnaa dalaalkan waxaa loola jeedaa daalan camaa anta calayhi min asharci waxaad ka lunsaneed oo aadan garanayn waxa maanta markii lagu waxyooday aad ku sugantao shareecada cilmigan cilmu shariica ee kitaabkan qur-aanka ah iyo sunnadan tanaad ka lunsaneed wey camaa anta calayhi min asharci waxayna la mid tahay ilaahay qowlkiisa suuratu shura uu ku yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadrii malkitaab walaliimaan waxa weeye nebiyow waan kuu waxyoonnay ruux arrinteenna ka mid ah ma aadan ahayn mid kitaabka axkaamtiisa yaqaan walal iimaana walaa tafaasiila aliimaan iimaanka tafaasiishiisana ma aadan kala oqoon ma garat taasay la mid marka axkaamtan iyo shareecadan iyo tafaasiishan iimaanka ma oqoon sa loomama waxyooni marka cilmigaanu ka lunsanaa ee mushrigaad ahayd loolama jeedo saraf caabudo sidaas waa inaad ogaad wawajadaka ilaah wuu ku helay daalan xaalatay mid baadiyaysan oo fahada oo ka baadiyaysan oo ka lunsan waxa maanta aad ku sugantahay cilmiga adoo ka lunsan oo oqon wawajadaka ilaah wuxuu ku helay caa'ilan wawajadaka sow kuma helin dheh caa'ilan xaala aad tahay faqiir oo faaqnaaka sow rabbi kuma deeqin hanti ma lahayn markii hore deeqidaas maxaa loola jeedaa qaninimada qaninimada laba macnaa loola jeedaa hina nafsi waa loola jeeda o hina nafsi nabiga waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam laysa alghinaa can kasrati alcarab haninimada ma ahan hanti badan ilahay inuu ku siiyo inama walaakin alghinaa hina nafsi haninimo waxaa ah qalbigaada ilaahay inuu ku qanciyo waxaad haysato qanaaco ilahay inuu ku siiyo laakiin haddii qanaacada lagaa siibto waxa weyn iimaan laawe aad noqoto wax kastoo lagu siiyo faqiir baad soo ma jeedid marka kow nabiga waxaa la siiyey hina nafsi tan kalena hantina ilahay waa siiye oo markuu khadiijo guursaday khadiija haniyad bay ahayd hanti bay leedahay hantidii zawjadiisu hantidiisii wey kow markii ilaahay rasuul ka dhigay abuubakaroo qaniyaha rumeeyey hantidiisii o dhan buu la garab istaagay cuhmaan ibni cafaana rumeeyo qani ah waxa weeyaan kadib ansaar oo dhan kadib jihaada la galoo haniimaa la helay ilaahay weyna labadiiba iskugu daray marka markuu faqiir ahaana shaakiruu ahaa markii ilaahay hanti siiyana qani buu ahaa marka labada qaninimada waa la siiyey ilah wuxuu ihi subxaana marka haddiiba saddexdaas alla ku siiyey fa ama alyatiima agoonka falaa taqhara qasbi marka agoonka adba adoo agoon ahaa aa ilaahay ku soo dumaye agoonka ha qasbino xaqiisa ha ka qaada qof kastoo hadde muumin ah ayaa arrintaas u taalla ilah wuxu uhi subxaana wa ama saa'ila midka wax weydiisanayana falaa tanhar ha canaana oo ha gulguuli maxaa loola jeedaa saa'ilka labaa lagu fasiray ibnu kaiirna labadaba wuu keenay labadaas waxay tahay waxa weeyaan qofka masaa'ilka diiniga ku weydiinaya adoon cilmi lahayn oo cilmigan ka ka baadiyaysan ayaa rabbi ku hanuuniyo cilmigan ku baray ee qofka masaa'ilka diiniga ku weydiinaya ha iskala weynaan u jawaab tan labaad wacnaha kalena waxay tahay adoo waxa weeyaan saa'ilka waxaa loola jeedaa kan tuugsanaya sow adoo faqiira ilaah qani kaama dhigin qofka tuugsanaho miskiinkaa ha canaana ha waa naga tag hadhihi miskiin tuugsana markaad aragto ilaahi weynaayaa dhibkaas adiga kaa koriyey nimcadaas garo ilahay ha ku kufrin alla kaa koriyey dhibka maanta haysta hadduu xataa qaniyo tuugsanayo dhibaatada ugu weynu haysataa soo qanacala-aan maaha haddii uu fakri la tuugsanayo soo baahin maaha labadaba soo alla kaama korin ilahay ku shug wax sii haddaadan wax sii hayna hadal rifqi iyo dhimrinle kula hada weliba culimmadu waxay diidaan in la yidhahdo allaha sahlo culimmada gabale aada u diida arrintaas haddaadan wax siinayn hadhihin allaha sahlo ooxaan idhaahda hadal kaloo iska jilicsan waxaa tidhahda raalli aho xukaa dhiba ooxaa loo diida allaha sahlo hadii la yidhahdo waxay idhahdeen culimmadu miskiinku kelimad uu maqlo wuxuu ugu neceb yahay taan wax lagu sii hay marka alluu nimcaana marka soo balaaye um adugu kama aadan shaqayn marka allah sahlo hadda waxaa arkaa asagoo le midka aan fiicnayn allah sahlo mid walba kule ule bal fiil marka allaha ku dirin haddaadan wax sii hayn ee waxaad tidhahdaa raalli ahaa kelimad iska jilicsan iska dhi wa amaa binicmati rabbika rabbiga nicmadiisa faxadid ka sheekee nimcada ilaahay ku siiyeyna ka sheekee oo ilaahay uga shug oo ficlan wa qowlanba uga sheekee ilaahi weynaa nabiga sala allahu alay slam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi ilaahi weyna hadduu addoonka nicmo u galo wuxuu jecel yahay korkiisa inuu ku arko ilahay nicmu ku siiyey soo maaha nimcadu korkaagaa ka muuqato ha u noolaanin sida dadka fuqarada kibir iyo isqaadqaad la iska daa nolol fiican oo iska caadi iskaga noolow nimcada ilahay ka shug korkaaga ha laga arko dadkana ilaahay baa nimcada isiiyey alxamdu lilahi hal maadana lama ogola inaad u sheeg sheegto tafaakur iyo kibir waa xaaraan inaad dadka ugu faanto inaad dayrsato asagoo ilaahay nimca ku siiyeyna lama ogolo oo nimcada alladka kufriday marka calaa wajhi shukri u sheeg sheeg bismi illaahi araxmaan araxiim suurat lleil walleyli habeenkan ku dhaartuu rabbulcaalamiin yidhi idaa yaqshaa markuu makhluuq oo dhan daboolo wannahaari maalinkiiaan ku dhaartu ilahay yidhi subxaana idaa tajallaa markuu faydmo oo muuqdo wamaa wamaa laba macnaa kugu bannaan man ka dhig oo alla ku rid wamaa waman allaan ku dhaartay khalaqa abuuray adakara kan lab iyo waluntaa kan dhadig labadaba allihii abuuray man inta ka dhigti ama waxa weeyaan oo maada mawsuuliyo weeye ama masderiye ka dhigo waxaad tidhaahdaa wamaa khalaqa dakara wa khalqi dakari walunha kan dhadig iyo kan lab abuuristoodaan ku dhaarto ilahay yidhi inna sacyakum camalkiinu ilahay yidhi shaqadiinna dadow banu aadanow la shataa waa mid kala tagsan oo qofna daaca ilaahayu ka shaqaynaa qofna xumaanu ka shaqaynaa fa amaa man qofkii acdaa bixiya wixii la amray inuu bixiyo oo wataqa alla ka baqa oo wasadaqa rumeeya bilxusnaa abaalmarintii wanaagga badneed waxa uu bixiyey in ilaahay ka abaalmarinayo fa sanuyasiruhu qofkaas waxaan u fududayn doonaa lilyusraa dariiqadii fududeed wa amaa man qofkii baqiila ku baqiila xaqa ilaahay wastaknaa rabbina iska deeqtoonaysiiya wakadaba beeniya bilxusnaa abaalmarintii wanaagsaneed fa sanuyasiruhu asna waxaan u fududay doonaa lilcusraa dariiqadii cusleed iyo acmaasha xunxun ilaa wuxuu ihi subxaana wamaa shay muxuu yahay yuqnii uu ka deeqayo canhu xaggiisa maaluhu maalkiisu muxuu ka deeqayaa idaa taraddaa markuu naarta ku shalwado muxuu maalku ku baqiilay ka deeqi doonaa markuu naarta ku shalwado muxuu maalkii uu ku baqiilay ka deeqi doonaa ilah wuxuu ihi subxaana ina calaynaa korkeenna waxaa ahaaday lalhudaa hanuuninta macnaha inaan xaqa iyo baadilka kala caddayno wa ina lanaa annaga keligeenay noo sugnaatay lal aakhirata midda dambe oo aakhirada ah iyo waluulaa midda hore oo adduunyada ah annagaa iska lehe qofkii adduunye iyo aakhira doonayo rabbi weydiiso ilah wuxuu ihi subxaana faandartukum waan idin digayaa naaran naaraan idinkaga digayaa naartaasoo taladaa holcaysa laa yaslaahaa naarta ma galo ila alashqaa qofka ayaanka daran ee nasiibka daran maahane alladii qofkaasoo kadaba beeniyey xaqa oo qalbigiisa ka rumay diiday wa tawallaa daacada ilaahayna ka jeestay wa sayujannabuhaa waxaa laga fogeeyaa naarta alatqaa qofka alla ka cabsiga badan aladii qofkii yaa naarta laga fogeeyaa yu'tii bixiya maalahu maalkiisa yatasakaa xaala uu isdahirayo wamaa liaxadin qofna iyadaysan ugu sugnayn cindahu agtiisa min nicmatin nicmo nicmadaasoo tujsa laga abaalgudo laakiin maalkiisa waa bixinaa oo wax kale u biximaa ilaa ibtiqaa'a weji rabbihi rabbigiis wejigiisa dalbid uu dalbayo maahane wax kale u biximaa rabbiga laclaa sarraynta badnaa walasawfa mar dambe ayuu yardaa taqigu raalli noqon doonaa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina maxamed waxaan rabay laba arrimood